habeen wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington ururka al-shabaab ayaa sheegay inay nin ku dileen dhagax deegaanka raamacadey ee gobolka baay maanta ninkan ayaa mintidiinta al-shabaab ay ku eedeeyeen sida warkan lagu sheegayay inuu ku kacay sino isaga oo leh laba xaas ah sida ay al-shabaab sheegeen ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta eedaha loo soo jeedinaya ninkaasi haddaba falka dilkan culus ay geysteen al-shabaab xilligan maxaa diintu ay ka qabtaa maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahan uu ka wareystay sheekh cabdiraxmaan sheekh shariif oo isagoo imaamka masjidul daarulhijra ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka bismillah alxamdulilah walaalow marka hore aad baa mahadsan taha adiga iyo idaacadduba fursaddan qaali ah marka labaad waxaa muhima inaan aan fiirino islaamku marka uu doonayo in xugum la rido wuxuu u baahan yahay xukumkaasi inuu tallaabooyin fara badan soo qaato marka koowaad haddii la rabo xukumkii inuu noqdo xukum sax ah oo waafaqsan shareecada ilaahay subxaana watacaala midda koowaad ee la rabo xukumkaas waxa weeye cidda xukumka ridaysa yaa idmaday yaa siiyey awood iyo authority ama ay xukumka ku ridaan taas waa qodobka koowaad wey iyago sharci ma yihiin yani oo waxaan taa uga wadaa qof aan isagoo sharci ahayn sharci ma fulin karo qof isagoo baadil ku yimid oo dulmi ku yimid xaqdarro ku yimid isagooba aan muxuu ah waddo saxa ku imanin sharci ilaahay baan fulinaya waxaad waxaad laba isqabanaysaa maaha taas marka qodobka koowaad weeye qodobka labaad ee kale muhimka aan aad iyo aad aan ugu baahanay waxa weeye qofka lagu ridaya muxuu ahlay xukun baa lagu ridayaa qofkaas waa inuu helo cadaalad dhamaystiran oo cadaaladdu ay tahay haddii aan ay noqoto qofkii qaadiga ahaa waa aniga qofkii muddaci ahaa ee dacwoonayana waa aniga qofkii xukunka ridayana waa aniga intiiba hadduu hal qof wada noqdo oo qofka uusan haysanin xorriyad uu ku doodo xorriyad uu ku murmo xorriyad uu ku qanacsan yahay hadduu uu isdifaaco inuu isdifaaciisu shaqaynaya uusan haysanin iyaduna waxaad garanaysaa meeshaas xukunka la riday xukun saxa ma noqonayo waa qaybta labaad weeye qaybta saddexaad ee kaleeta ee muhimka waxa weeye waxaan rabnaa inaan isweydiino duruufta xukumka lagu ridaya lafteeda ama waaqaca ama meesha xukumka lagu ridaya lafteeda inaan isweydiino iyaduna waa muhim weye marka waxaad moodaa asbaabahaas oo dhan ama waxaas o dhan meesha wuu ka maqan yahay nimanaan iyago cidi idmanin oon ognahay inay budhcad yihiin markii intay qof soo qabtaan ay qofkaas yidhahda xukumaku oogeynaa waxaad garanaysaa walaalow inay arrintu noqonaysa un waa keligi talis magac diineed wata oo dadka doonaya inuu cadaabo inuu ciqaabo inuu caburiyo si ay dadku ugu noolaan cabsi iyo argagax si ay dadku ugu noolaadaan marka waxa weye keligi taliskan kalena wuxuu isticmaalaya wasiilo kale ee magaca diinta wadanin oo ah inuu dadkii si kale u caburiyo keligi taliskan magaca diinta sheeganayaana wuxuu wuxuu adeegsanayaa diintii labada keligi talisna kan diinta adeegsanaya ka dhib badan yani waxaa diintiiba wasakhaynaya waay marka kaba soo qaad tusaale ahaan markii ururka al-shabaab ee soomaaliya oo kale xukun ku rido qof waxaa jira ereyga ah wuu qirtay inay soo noqnoqoto bal arrintaa ka war walaalow marka la leeyahay qofku wuu qirtay wax caddaynaya inuu qirtay baa loo baahan yahay marka koowaad haddii qofka inta la handado oo muxuu ahaa la jir dilo torture lagu sameeyo la yidhaahdo wuu qirtay taasu qirasho ma aha qodobka labaad kale waxa weeye waa inay meeshu ay tahay meel dunida aan u naqaan waxa la yhaha transparenty wax publiga oo cad oo caddaynaya inay cid kale intay u tagtay qofkii la kulantay qofkii marka uu uu isagoon cabsi kale ku jirin isagoo oon ku jirin muxuu ahaa mushkilad kale ay cidi caddayso inuu qirtay laakiin inuu qirtay yaa sheegay iyagiibaa sheegay inuu xukum kale yaa sheegay ayagiibaa sheegay yaa qofkii dilaya ayagiibaa dilaya marka iyagu maxay yihiin sharci ma aha marka u fiirso waxaan oo dhan waxa weeye waa muxuu ahaa waa waa cisaabo ama waa mooryaal magaca diineed wadata oo magaca diineed dadka ku laynaysa ku caburinaysa marka waxa dhan waxa weeye ma ahaba xukumka adaresgarayna waxaa muhim inaan dhahno gruubkanu islaamkii ilaahay subxaanahu watacaala ma aha waxay matalayaan gruubkan waxay waxay waan dhaqan gelinayna islaamkii nebi maxamed alla kusoo dejiye ma aha marka waa ideolojiyad iyo faham khaldan oo iyagoo iska dhaadhiciyaan inuu islaamku noocan yahay qofkii sidaa iyagu yeelaan yeeli waayaan islaamba ma ah marka mushkiladu waxa weeye ma aha xukumka iyaga laftooda ayaa mushkilaha yacni
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee minneabolis khadka telefoonka goordhaweytana wuxuu ugu warramayay waryaheena maxamed cabdi xasan sandheer halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington